asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteennii murtida maanta waana xubinta murtida maanta ee badanaaba aan halkan ka soo jeediyo ama aalaaba aan halkan ka soo jeediyo aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta ee la dhihi karo mar ayay waxay noqotaa haddii eebba idmahayo xarabiya oo dadka oo haraad u qabay intay arkeen ay ka dhergeen mar kale waxay noqotaa daad soo rugmaday mar ayay noqotaa tog guuxa marna waxay noqotaa webi lagu damaashaado beeraha laga abuurto dadkuna ay ku dabaashaan yaxaasyada iyo kalluunyaduna ay iska dhex ugaarsadaan waana xubinteenna murtida maanta ee la dhihi karo dhadhan fara badan wadaninimo fara badan tusaalayaal fara badan digniino fara badan ammaan fara badan deeqsinimo badan bakhaylnimo badan intaba waa ay ku dhex jiraan waana xubinteenna murtida maanta ee sida joogtada ah halkan aan ugu wadaagno xubinta ayadiihii maanta waxay ina leedahay waxaa la yidhi saddex way is-inkiraan waxaa la yidhi saddex waa ay is-inkiraan waa kuwee saddexda is-inkirta saddexdan ayaa la yidhi way is-inkiraan waxaan u malaynayaa waa saddex iyo saddex isku raran oo lix isku laran inay tahay waxaa la yidhi saddex waa ay is-inkiraan haye laba aan run aqdaaman labo eeda sameeyey iyo labo ooda jibaaxay lixdaasiba waa ay is-inkiraan waxaa lagu yidhi saddex way is-inkiraan laba aan run aqdaaman laba eedo sameeyey iyo laba ooda jibaaxay lixdaasba waa ay is-inkiraan waxaan u malaynayaa xubintanu inay tahay mid maaragtay aad iyo aad farta meelo badan inoogu fiiqaysa laba aan run aqdaaman waa laba beenaale laba beenaale weeye oo aan runtaba ku aqdaamanba oo aan dhaqanba u lahayn oon ku shaqaysanin waa laba aan runtaba aqooninba kumana shaqaystaan mana yaqaanaan kumana adeegtaan labadaas way is-inkiraan warar naga tag beenaalayo beenaalayaho way isdhahaan labadooda beenta isku caddeeyaan way is-inkiraan haye oo wax walba isdhahaan xitaa markay keligood ahaayeen hadhow markii dadku u imaado way isku inkirayaan waa laba beenaale haye runba ma aqdaantaan laba eeda sameeyey waa laba markii hore eedda heshiis ku ahaa oo eeda sameeyey eedihii bay geysteen dhibaata isla fuliyeen hadhow way is-inkirhayaan sheegaa ma dhaaftaa la dhahaa hadhow ninkii sheega ma dhaafto waryahay saasaan isku ognay markaasaa hadhow qolada maarata wararka baadhaysa ama maraan marka yaa mid xagga geyna waxay dhihi hebel baa noo sheega inaad hawshaa fuliseen markaasuu dhahay isagay gaar u tahay kii kalea la keenaya wuxuu dhahay isagay gaar u tahay way is-inkirhayaan labadaasna waa is-inkiraan oo waxaa la dhahaa sheegaa ma dhaafto waa laba is-inkirtay haye labada saddexaad ee ugu dambaysa waxaa layna leeyahay waa laba ooda jibaaxay laba laba oodo jibaaxay waxaan u malaya labadan inay fulayaal iyo tuugo isku jira yihiin dhinacna inay tuug ka yihiin dhinacna inay fulayaal ka yihiin sababtoo ah waa laba carartay oo ooday jibaaxeen iyagoo cararhaya ama sidoo kaleento ooday jibaaxeenoo rugniyadii diiniga ahaa iyo masalooyinkii sharciga ah ayay jebiyeen oo way gudbeen xadgudubyay sameeyeen diini ah oo maaragtay sida walaa taqrabu sinaa oo kale intaa la yidhi oo maaragtay intay ku xadgudbeen oo oodihii jibaaxeen ayay haddana hadhow isku inkireen na way noqon kartaa oo dhinacaana waa naga soo geli kartaa marka lixdaas waxaa la yidhi saasay isu inkiraan waxaa la yidhi saddex way is inkiraan laba aan run aqdaaman laba eeda sameeyey iyo laba ooda jibaaxay intaasiba waa ay is-inkiraan difaac bayna kala galaan fooddana isma geliyaan bay ka dhigan tahay waxaad dareemaysaa marka lagu leeyahay dadku waxbay isku inkiraan ama waxbay isku diidaan ama waxbay isku dabamaraan ama waxbay ku kala cararaan ee badanaa waxyaalaha noocaasoo dhan waxa keenaya waa in marin xumo jirto haddaan marin xumo jirin oo dadku ay wadda saxan wada maraan ama wax badan badanaaba khalad wuu dhici karaa oo biniaadan baynu nahay waa khaldamaynaa laakiin de khaladaadka laftooda yaa waxay leeyihiin darajooyin oo khaladaadku darajooyin buu leeyahay waxaa jira dad fara badanoo hadda nairobi isku yaqaanay oo rag iyo dumarba leh oo laga yaabo markay waqooyi bari tagaan inay is inkiraan oo heblaayso heblaayadii halkaa joogi jirta maada ahayn ma aniga weligeyba imaada arag weligeyba nairobi ma tegin oo hebelowso adigu maada ahayn kii meel heblo geli jiray a ma aniga ha weligeyba ma gelinba aagaas ma marin inay is inkiraan waa wax dhici kara waana dhaqamada waayahan dambe magaalooyinka inaga soo galay aad iyo aad bay ugu badan yihiin maaragtay is-inkiraadaasu isku soo wada duub waxaa lagu leeyahay lixdani way is-inkiraan laba aan run aqdaaman labo eedo sameeyey iyo laba ooda jibaaxay lixdaasiba waa ay is-inkiraan bay xubinteenna murtida maantu ina leedahay maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi bisin ruux ku bilaabay arrintiisu ma baylahdo waxaan malanayaa waa maahmaaha aad iyo aad ay ku jirto weliba arrin maaragtay rajigelin iyo niyo wanaag leh sida maahmaahdu ay inoo sheegayso waxaa lagu yidhi bisin ruux ku bilaabay arrintiisu ma baylahdo wax walba saas darteed ayaa layna yidhi bismillaah dhaha oo meel walba bismillaahida adeegsada waa maahmaah wacdi ah oo haddii ilahay kuiisa mugelya diini ah ilaahay inugu xidhaysa dadkana waxaan kula talin lahaa inaydna hilmaamin mahmaahdaas ama bismillaahida aad hawl walba ku bilaabaysaan inaydnaan hilmaamin ayaan idinku baraarujin lahaa